barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaali com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa maalin arbacaah waana toddobiyo labaatanka bisha disembar sannadka laba kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona caashe ibraahim aadam iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhallinyarada iyo kalluumaysiga shabaagta waxaan u isticmaalaa marna badda saraan la tagaa oo shabaagta aan ku qataa mar libaaxaysa taana hoose dhigaasaan dhigtaa meelaha xeebaha agteeda ah ayaan u dhigtaa libaaxa hadba meeluu ku dhalaan ka raadsadaa kuwa oo yaryarna liiqaas iyo waxaan ka dhigtaa xeebaha hoosaan ka qaataa waxaasaan aan kaga shaqaystaa waxaa kaloo aad maqli doontaan qaybtii labaad ee waraysi uu nin dhallinyaro ah kaga warramayo qiso jacayl oo la soo daristay iyo weliba noocyada suugaanta uu naftiisa ku madadaaliyo kaalmihii heesaha ayaan iyaguna ka marnaan doonin barnaamijka heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah
dhaatay sida ubax dhalaalay dhoolay haween qurux ku dhaabay dhargiyaydhaaya hayga buuxshaay hayga dhumishacni igu dhameeya
asalaam oo codka fanaanka nagiib alfa dhegaystayaal idaacaddaad kaga bogan doontaan sidoo kale waxa aad maqli doontaan xubintii ciyaaraha balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
dadka reer liberia ayaa codkooda ka dhiibtay doorashada ku-celiska ah ee dalkaasi ee lagu dooranayo madaxweynaha soo socda waxa ay hadda dadka reer liberia sugayaan natiijada u dambaysa ee doorashada taas oo qaadan karta maalmo xidigii hore ee kubadda cagta george we iyo madaxweyne ku-xigeenka joseph bokay ayaa u tartamaya in ay labadaba in ay bedelaan madaxweyne allen johnson sirlef oo xilka ka degaysa kadib markii laba xillo ay xukunka haysay oo ahayd inta ugu badan ee uu ogol yahay dastuurka dalka liberia dadka ka shaqaynaya codbixinta ayaa sheegay in ka qaybgalka dadka uu u muuqday in ay ka yarayd tii dhacday bishii oktoobar tobankeedii taasoo bokay iyo weeh ay ahaayeen labada qof ee sida weyn loogu codeeyey taasoo u ogolaatay in loo qabto doorasho kale maraykanka ayaa cunaqabateyn saaray laba sarkaal oo dhashay labada kuuriya doorkii ay ku lahaayeen sababo la xidhiidha barnaamijkii gantaalaha baalasiga ee kuuriyada waqooyi war ka soo baxay wasaaradda maaliyadda ayaa lagu sheegay in kim jon zik iyo rai bion jol ay fure u yihiin barnaamijka sharci darrada ee hubka kuuriyada waqooyi golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa aqlabiyada ah si aqlabiyada ah jimcihii u meelmariyey qaraara lagu xadidayo xadiga gaasta iyo naaftada ee kuuriyada waqooyi ay soo dejisan karto iyo weliba baadhitaan adag oo lagu sameeyo maraakiibta ku socda ama ka imanaya ee looga shakiyey inay sidaan shixnado sharci darra oo ka mida waxyaabahan la xanimay
laba wariye ee wakaaladda wararka ee royters uga shaqeeya gudaha myanmar kuwaasoo la xiray horaantii bishan ayaa laba toddobaad oo kale ku jiri doona xabsiga maxkamadda ayaa ogolaatay codsiga dacwad oogayaasha ee arbacadan maanta ah ee ahayd in afar iyo toban maalmood oo kale la sii hayo waa lon iyo yang so o maxkamadda arbacadan ayaa ahayd markii ugu horreysay ee labadan nin ay ka soo hor muuqdaan bulshada tan iyo markii la xiray labaiyo tobankii bishan disembar maxkamadda ayaa waxaa soo buuxiyey saxafiyiin iyo xubnaha qoyska labada wariye kuwaas oo loo diiday inay arkaan inta lagu hayo xabsiga
qaar ka mida jabhadda mucaaridka dalka syriya ayaa sheegay inaanay ka qaybgeli doonin ee shirka ruushka uu qabanqaabinayo ee wadahadallada nabadda syriya ee lagu wada in ay bisha soo socota lagu qabto magaalada soshi ee dalka ruushka ururadan ayaa sheegay in ruushkuu doonayo in ay ka tanaasulaan rabitaan kooga ah in uu madaxweyne bashaar al asad uu xukunka iskaga dego taasi aawadeedna uu ruushku doonayo inay ka tanaasulaan mabda'aasi
mar kale duhur wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan dhallinyaro tiro badan ayaa subaxii u shaqo taga xeebaha magaalada boosaaso si ay nolol maalmeedkooda uga soo saaraan qaar ka mid ah dhallinyaradan oo sida ay u shaqeeyaan uga warramay barnaamijka dhallinyarada ee v o a ayaa sheegay in markaa ay kalluunka ay soo jillaabtaan ay suuq ka helaan bulshada oo ay ka iibsadaan dadka waa sida warbixintan uu ku sheegayo wariyaha v o a boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf iyadoo lagu guda jiro xilliga badfuranka ayaa dhallinyarada kalluumaysatada ah waxay subax kasta u kallahaan xeebta magaalada boosaaso si ay u soo jillaabaan kalluunka noocyadiisa kala duwan barkhad maxamed maxamuud waxa uu ka mid yahay dhallinyarada kalluumaysatada ah ee magaalada boosaaso waxa uu sheegay in kalluunka markii ay keenaan bariga ay ka iibsadaan shacabka puntland kuwaasoo meelo kala duwan u iibgeeya dibadaasaanu aadnaa kalluun baa ka raadinaa kalluunkaasi waxa kalluunka waxa qaata wixii xeebtaas magaalada iyo meelahaas iyo tuulooyinka dhowdhow iyo shacabka magaalada degan soomaalida la qaadanaya xaawo isaaq maxamed waxay ka mid tahay tiro haween ah oo ka ganacsada kalluunkan waxa ay v o a u sheegtay in kalluunkan ka ganacsigiisa ay nolol maalmeedkooda ku dabaraan waxaan uga ganacsadaa annaganima markii doontu keento annaga doonta waxaa noo dhexeeya nin karaani ah karaanigaasaan ka soo gataa waan sii gata qaarna magaaladan ku gataa qaarna gobolladaan u dhoofsadaa kalluunka waxaan qaataa inta nooca yihiin waa tibadin taraaqad saynuub shirwo faras iyo kalluun badan oo soo raaca intuu ilaa wixii taylaan ka qaadanaa markaasaan qaadana wixii taylaan ka qaadanaa waxaan ka iibiyaa magaalada meherada ku yaal oo boosaaso dhexdeeda ah iyo gobolada garowe iyo gaalkacyo meelahaasoo kale aan u dhoofiyo talaagada ugu dhoofiyo aan ku u diro maasha allah ilaa hadda muddo toddobiyo toban sana aan ku dhex jiraa caruur baan ka dhisay anoo meeshan caruur baan aan ka tabacday oo ilaahay siiyaan muxuu ahayey aan ka biishaa hanti waan ka dhalaya alxamdulilah rabbi alcaalamiin intaasba kalluunkaan ka dhistay aniga inay nagu filan waan ilaahay ka sokow kalluunkan ayaana ka asaastay hanti ah waxbarasho oo muxuu ardayba aan ka bixiyaa jaamacadaan ka bixiyaa iskoolada caadigaan ka bixiyaa dugsigaan ka bixiyaa iyo wixii ilaahay ii karo weli ii dhigmana waa la waa ka helaa isra ayaam ayaama waxaa jira maxaa dabeel kacsantahay markaas qof kayd bule kaydkiisaan iska cunaa haddii ilaahay waxaa jira dhallinyaro badan oo shabaagta xilliga habeenkii ah badda geeya si ay kalluunka u galaan waxaa arrinta noo sharaxi doonaa iyo weliba noocyada shabaagta bashiir cumar muumin wallaahi shabaagta dadka shabaag waxay ku kala kumaystaan shabaag sagaal baac ah oo ilyar ah iyo shabaag libaax oo ilweyn ah labada shabaag baa lagu kala kulmaystaa waxay ku kala duwan yihiin ninna waxa libaax baa lagu gaadaa oo libaax buu qaas u yahay ninna wuxuu kalluunkaas kore uu qaas u yahay waa toddobiyo labaatan toddobaatan iyo laba oo cabirkeed ah shabaagta waxaan u isticmaalaa marna badda saraan la tagaa oo shabaagta aan ku qataa mar libaaxaysa tahayna hoose dhigaasaan dhigtaa meelaha xeebaha agteeda ah ayaan u dhigtaa libaaxa hadba meeluu ku dhalaan ka raadsadaa kuwa oo yaryarna liiqaas iyo waxaan ka dhigtaa xeebaha hoosaan ka qaataa waxaasaan aan kaga shaqaystaa xeebta magaalada boosaaso waxaa subaxii u ka lahaa dhallinyaro kala duwan kuwaasoo shaqooyin ka qabta xeebta waxayna kala soo baxaan nolol maalmeedkooda si ay shaqo abuur ugu noqoto markii ay barriga keenaan kalluunkana waxaa ka iibsadaa dadweynaha magaalada boosaaso yuusuf maxamuud v o e boosaaso
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o e somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
duhur wanaagsan ayaan anaguna dhegaystayaal idin leenahay mar kale meel kasta aad joogtaanba inta badan deegaanada soomaalida waxaa kooban goobaha barkulanka bulshada ee ay madadaalada ka helaan hase yeeshee waxaa jira xubno bulshada ka mid ah oo siyaabo kala duwan u madadaaliya waxa aad dhegaystayaal idaacaddaiyada duhurnimo shalay ku maqasheen qaybtii koowaad ee waraysi uu shiine maxamed cilmi oo ah nin dhallinyarada magaalada laascaanood kula wadaaga madadaalo kala duwan uu siiyey wariyaha v o eda ee cabdikariim olol islamarkaana uu kaga hadlay qiso jacayl uu la soo diristay iyo weliba sugaanta uu naftiisa ku madadaaliyo haatanna aan idii kala baxo qaybtii labaad iyo weliba sheekadii dhex martay cabdikariin iyo shiine shiine maxamed cawodoofe iyo barnaamijkii qaybtii labaad waraysigan la yeelanay uu kaga hadlayay sheekooyinka jacaylka ee cusub ee ku dhacay sanadkan sii dhammaanaya shiina oo si weyn ay dhallinyarada magaalada laascanood u jecel yihiin ayna yaqaaniin ayaa qaybta labaad aynu ku waraysanaynaa hal hees oo qaraamiyaan idiin qaadaya oo kuwii macnaha fanaaniintii caadiga ahayd ay qaadi jirtay turturiyo xareedey doogiyo ubaadey dhalalnimada cadurkiyo dhibiciyo daruurey ubaxdaraya muusoy waa beri dilaacay markuu maalku daraariyo daala aragtideeday daala aragtideeday laala dayax iyo xidigahow nuurka isku darayo dusha roob la dhacayo daus la moodiyey dirimaadka laabtiyo dawadii naftayday taan hablaha ka doortee dareenkayga siiyay xubna dabacsan leeyey xubna dabacsan leeyey waa mar labaad iyo jacaylka ku dhacay shiine iyo sheekooyinkii ee barnaamijka dhallinyarada ilaanta afka soomaaliga v o a shiinuu heestaad ugu jeceshahay ee aad aad xusuustaada uga bixin horta waatee walaal heeso badan way jiraan aan aad u jecelahay laakiin heesta igu wareegtay aan mar raba niyadeeda ka bixin waa hees fanaan aan jeclahay oo qaado layihaahdo cabdinaasir macalin dadkao dhan baa wada garanaya qaran sidii u qayidno quudkii ka go'ay qarow kama baxee qorteeda dhilan ilkaheeda qalin ciridka khad madow lagu shubiyey qunyar socodkiyo qamuunsigan ku raaco qabowga wabigiyo laascanood bay ku dhalateequnyar socodkiyo qamuunsiga ku raaco qabowga wabigiyo laascanood bay ku dhalate qaarka horiyo qaarka dambiyo dhexdoo la qoray ayay indhuhu qabteen qosolkay qaarisaahuma qalme qaarka horiyo qaarka dambiyo dhexdoo laa qoray ayay indhuhu qabteen aad iyo aad waa jirtaa hees cusub aan hadda sameeyey baa jirta hor leh oo inaan kuu qaadayan kale aanan kala galoo cusub aan hadda bilaabay dhulku kala dhalaalwacan dhaayana u kala roon oo laysma dhinac dhigo dhabiyo iyo orbogays ina yahay dhursaymada aan dhibaato lagu arag cabdow taas baan ka daba keenayhaye haye aad iyo aad baad umahadsan tahay maxaynu kusoo gebagabaynaa cabdi waxaan barnaamijka kusoo gebagabaynaynaa dee way isu wada iman doonaa laakiin waxaan leeyahay horta maxaad leedahay dhegaystayaashii hore kuu dhegaystay iyo kuwan idaacadda v o a aad baan u salaamaya iyo dadka barnaamijka si waxaan u daadahaya laakiin waxaan jeclaan lahaa dad badan oo aan isjeclaynoo reelas aanad isku ahayn oo qurbaha jooga inay magacayga gaadhsiiyaan iyo iyo iyo iyo iyo xilliga aan joogo iyo fanaanimadayda kana dhaadhiciyaan inay fanaanka si wacan usoo qaabilaan warsan iyo salaam waagaag dhegeystayaaalkaasi waxa uu ahaa shiine maxamed cilmi oo aanin dhallinyarada magaalada laascaanood kula wadaaga madadaalo kala duwan waxa uu waramayey waryahayaga cabdikariim olool waxaana kula kulmay magaalada laascaanood weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a kaalmihii heesaha dabacsan ee barnaamijka idinku talagalay gaar ahaan heesaha ay malaha dhallinyaradu lahayaan najiib alfa iyo heestiisa dhiiriye kusoo dhawaada
dhisay dhisay dhisay raggu idinli dhaabshay dhowray dhowray dhowray sharaftaida dhiibshay dhisay dhisay dhisay raggu idinli dhaabshay dhowray dhowray dhowray sharaftayda dhiibshay dhisay dhisay dhisay raggu idil idhaabshay dhowray dhowray dhowray sharaftayda dhiibshay dhisay dhisay dhisay raggu idil idhaabshay dhowray dhowray dhowray sharaftayda dhiibshay dhidbay dhismo qoys yagleelay dhibxay jacayligu dhirbaaxay dhugtay hadal dhumuc u yeelay dhabti ayaheeda dhehday dhugtay hadal dhumuc u yeelay dhabti ayaheeda dhehday dhidbay dhismo qoysig leeday dhibqay jacayligu dhirbaxay dhugtay hadal dhumuc u yeelay dhabti ayaheeda dhehday dhugtay hadal dhumuc u yeelay dhabti ayaheeda dhehday adhiliinta dhawacan dhitayay dhaya dhawaca iga bantaay hadhiliinta dhawacan dhitayay dhaya dhawaca iga bantaay hadhiliinta dhawacan dhitayay dhaya dhawaca iga bantaay hadhiliinta dhawacan dhitayay dhaya dhawaca iga bantaay dhacday dhacday dhacday sama iyo dhaqaajay dhirriyay dhirriyay dhirriyay dhabariga dhirbaxay dhacday dhacday dhacday sama iyo dhaqaajay dhirriyay dhirriyay dhirriyay dhabariga dhirbaxay dhacday dhacday dhacday sama iyo dhaqaajay dhirriyay dhirriyay dhirriyay dhabariga dhirbaxay dhacday dhacday dhacday sama iyo dhaqaajay dhirriyay dhirriyay dhirriyay dhabariga dhirbaxay dhactay sida ubax dhalaalay dhoolay haween qurux ku dhaabay dargiyay dhaya hayga buuxshaay hayga dhumi shacni igu dhameeyay dargiyay dhaya hayga buuxshaay hayga dhumi shacni igu dhameeyay dhactay sida ubax dhalaalay dhoolay haween qurux ku dhaabay dargiyay dhaya hayga buuxshaay hayga dhumi shacni igu dhameeyay dargiyay dhaya hayga buuxshaay hayga dhumi shacni igu dhameeyay hadhiliinta dhawacan dhitayay dhaya dhawaca iga bantaay hadhiliinta dhawacan dhitayay dhaya dhawaca iga bantaay hadhiliinta dhawacan dhitayay dhaya dhawaca iga bantaay
yaa salaam waxaan filaya inaad si weyn uga wada hesheen codka nagiib alfa iyo weliba heestaasi dhiiriya dhegeystayaal waxaad ku dhegeysaneyseen idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta v o a haatanna kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha iyo weliba maxamuud mascade
waxaanoo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee idaacadda duhurnimo horyaalada qaaradda yurub marka laga reebo ingiriiska ayaa kooxu ay nasanayaan ciyaartoyduna fasaxa ciidda masiixiga ay ku maqan yihiin laakiin horyaalka dalka ingiriiska maalmahaasi fasaxa kulamo badan ayaa la ciyaaraa oo kooxuhu si kulul ayay fooda isku daraan islamarkaasina waxaa lagu kala fogaadaa kala sarraynta horyaalka dalka ingiriiska maadaama kooxaha qaar kulamadaasi boobsiiska ah ay ku adag tahay inay kulan walba natiijo wanaagsan ka helaan haase ahaatee ee habeenkii xalay ahaa ayaa kulamadaasi qaar ka mida ay dhaceen barnaamijkeenna ayaan kusoo qaadan doonaa marka hore si aan ku hormaro suuqa kala iibsiga ciyaartoyda bisha janaayo ay fooda inoogu soo haysa ayuu suuqaasi furmaya haatanna waxa ay kooxaha qaar ka qaraabanayaan suuqaasi oo si hoose ayay ciyaartoyda u kala xodxodanayaan ciyaartoyda la filayo in ay kooxahooda bisha janaayo ka tagaan waxaa ka mid a weeraryahanka ay ku dhaarato kooxda kubadda cagta ee arsenaal islamarkaasina ah laacibka kubaddhigidda iyo baasaska wanaagsan ee u ciyaara xulka qaranka kana soo jeeda waddanka jarmalka ee la yidhaahdo mazad uzel ciyaaryahankan sagaaliy labaatan jirka ah ayaa wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee barcelona uu yahay ciyaartooyinka ugu horeeya ay doonayso inay kooxdeeda kusoo biiriso maadaama kooxda kubadda cagta ee arsenal ay ku guuldareysatay dhowr mar in ciyaaryahankan ay ku qanciso inuu kooxda la sii joogo iyadoo warar hoosen ay sheegayaan inuu saluugay lacagta ay kooxdu doonayso inay ciyaaryahankan heshiiskiisa kusii dheerayso kooxda kubadda cagta ee arsenaal ayaa wararkuna waxay sheegayaan in ay ciyaaryahanka krim benzima ee kooxda real madrid ay ku doonayso lacag gaaraysa soddon iyo lix milyan oo ganiga ingiriiska sidoo kale kooxda arsenaal waxay gurgurinaysaa ciyaaryahan draxler weeraryahanka jarmalka u dhashay ee u ciyaara kooxda kubadda cagta ee b s g waxaana wararku intaa ku darayaan in b s g ay arsenaal u sheegtay ciyaaryahankaasi inay ku doonayso afartan milyan oo ganiga ingiriiska ah haddii ay rabto kooxda in laga iibiyo dhinaca kalena arsenaal waxa ay doondoonaysaa ciyaaryahanadii ay ku bedelan lahayd masad usri iyo alexis sanchez oo la hadal hayo inay kooxda isaga tegayaan maadaama ay diideen inay heshiiska ay kooxda kula jiraan ay sii dheerayaan heshiiskoodana uu ku egyahay bisha juun ee sanadka dhalan doona bartamihiisa ciyaaryahan marwan falayni soddon jirka u dhashay waddanka beljamka islamarkaasina u dheela kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa haatan waxa uu leeyahay waa suuragal inaan kooxda iskaga tago xataa haddii ay lacagta ii kordhiyaan ciyaaryahankan ayaa qudaraynaya inuu ku biiro kooxaha dalkaasi sbain waxaana wararku intaa ay ku darayaan in ciyaaryahanku uu aad u dhibsaday safidla'aanta macalinka morinho uu ciyaaryahankan ku hayo haatanna horyaalka dalka ingiriiska iyo kulamadii habeenkii xalay hal iskaga hor yimid kooxda tottenham hatsba ayaa shan iyo laba kaga badisay southampton af c banmouth baraj ee la gashay westham united saddex saddex ayay ku kala tageen chelsea laba iyo bar waxay ku dhabcaaday brighton and hof albion harrisville town hal iyo hal barajaa stoke city ayay la gashay manchester united gurigeeda bareja labaiyo labaha lagu celiyey weli labada gool waa lagala hormaray burnley ayaana barajadaasi ku celisay ciyaaryahan lingard ayaa samata bixiyey kooxda manchester united oo labada gool gadaal ka dhaliyey watford ayaa labiyi hal kaga badisay leicester city westbermage albion iyo kooxda evertonna ever iyo ever ay ku kala baxeen liverpool ayaa ku galgalatay swan city oo shan gool iyo waxba ku dhufatay ciyaaryahan verminio ayaa goolashaasi laba ka mida dhaliyey maantana kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa gegida st james bark ee magaalada newcastle waxay kula ciyaaraysaa kooxda newcastle united kooxda manchester city ayaa haatan iyadu waxa ay ka sarraysaa kooxda manchester united labiiyo toban dhibcood haddii kulanka caawa ay la ciyaarayso kooxda newcastle ay badisana waxay horyaalka dalkaasi ingiriiska ku hogaamin doontaa shan iyo toban dhibcood waxay u muuqataa kooxda manchester city in ay ka tagta united oo ay horyaalka sanadkan ku guulaysan doonto haddii aanan isbeldel kale ku imaanin qaabka ay kooxdu haatan u ciyaarayso oo ilaa iyo hadda hal kulan aan laga badin sagaal iyo tobankii kulan ee ay kooxda kubadda cagta ee manchester city safatay dhegeystayaal xubintii ciyaaruhuna waa nagintaa tan kuladname waa mascad weydila sidaa iyo nabadgelyo
adehaad ayuu mahadsan yahay xubinta cayaaraha ayuu nala socodsiinayey waxaanad kala socoteen barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a meel kastood naga maqlaysaana mar kale ayaan idin leenahay duhur wanaagsan haatana dhinacii heesaha mar kale aan jalleecno ikraan caraale iyo cabid fataax yare cododkooda macaan kusoo dhowaada
waa codadka fanaaniinta ekraan caraale iyo weliba cabdi fataax yare dhegaystayaal iyo ereyadii jamaal cali xuseen aynu intaasi kaga soo gudubno tan iyo idaacaddan idaacadda xigtayntaynu isugu ima doona heestaasaa gebagaboo noqon doonta idaacaddeena duhurnimo waa aniga iyo caashe ibraahim aadan iyo dhammaanba hadab v o a idinla sidaa iyo nabadgelyo